oo mahadsan tahay sidaa marsaacno magaalada irshadeeda dhammaan waxaa saaran dalow guud oo dawladda federaalka ay saasatay waxbarashada eeabka ganacsiga diina kulahayd bulshada ee diyaaradaha danguud waa ka walasimana dawladda federaalka ah howlaha joojinta iyo hadeynta bulshadeena iyo waxyaabaha qaar ay isku gudbiyaan ka dawlad goboleed ahaan anaga la tirsan dadaalo badan ay kasamaysa wasaaraddeena caafimaadka iyo wasaaradaha kale dowlad goboleedka dadaalka lagu hortaago waxaan isku daynayn in mar walba aan bulshada ku wacyigelino inkastoo wax hadda coronavirus case ah oo laga helay deegaanada ama dowlad goboleedka hirshabelle way jiraan waxyaabo kale dadka iskuumiyada qof walba oo iska xanuunsado ama xanuuno kale u ahay dadka ay shaki galaan taasna waxay kaga sumana adduunkooda qof kasoo xanuunsan maanta in marka hore laga baaro cudurka coronavirus kadibna laga sii baaro xanuunada kale uu qabo haddii kasoo baxaana ay dadka howlahaas kushaqla dowladda federaalka ay wax ka qaabtaan iyo dowlad goboleedka labadaba laakiin wax kaysa jiro hadda dowladda hirshabelle u diiwaan gasho ma jiro marka waxaa culeys ka jira dhinaca dhaqaalaha bulshada waxaa laleeyahay halaka maxaa la yihahda socodka hala ilaaliyo halis badanaa ka imaan karta hadduu qof cudurkaas qabo soo gaaro deegaanadan arrimahaasaa ugu muhiimsan waxyaabaha aan rabno inaan bulshada ka wacyigelino inay qaataan talooyinka caafimaad ee wasaaradda iyo aqoon-yahanada wasaaradda caafimaadka iyo dadka aqoonta khibradda u leh hawshan caafimaadka waanooyinka ay usoo marsiinayaan arrimaha bulshada inay ka digtoonaadaan marka arrimahaasa ugu muhiimsan waxyaabaha aan rabno inaan ganacsadeena ka wacyigelino suuqyada laftirkooda meelaha ka imaan kara halistuu kamid yahay maadaama muqdisho hadda aan deris lanahay oo ganacsigeena ku xiran yahay annaga laftirkeena aad uga taxadirno waayo inkastoo ayna jiran qalab halista coronavirus dadka qaba iyo kuwaana qaba lagu kala saari karo statekeena hadda maanta la dhigi karo uu yaalaa waana lagu baari karaa haddana sidaa ognahay wasaaradda caafimaadka federaalka ayaa arintaas xoog uga shaqeynaysa marka wasaarad ganacsiaan anaga doorkeenan wuxuu yahay inaan ka wacyigelino ka qaybta ganacsatada inay bulshada kale maadaama cid kasta oo bulshada soomaaliyeed kamid ah uu la falgalo dadka suuqyada iyo xarumaha qaadka loo leeyahay lagu ganacsado in ay halista cudurkaas ay ka feejignaadaan maadaama adduunka o dhan oo ka cabanayo anaga adduunka kamid nahay kama duwanin dadkeenana waxaa umalaysaa mararka qaar inay ka dhiga adeegayaan waxyaabaha talooyinka iyo waanooyinka marka soomaaliya waxay aada sanadkan ugu taxadirtay inuuna cudurkaas halista ah bulshadeena kufaafsaneen qayb waxaan ka nahay inaan dowrkii aan kulen bulshada inaan ka gaarsiino maadaama ay dadku isku yimaadaan xarumo ganacsi oo oo dadku ay usoo shaah tagaan ama ay suuqaysi tagaan taasaan nagu qasbaysa anaga laftirkeena inaan juhdigeena iyo energygeena iyo caqligeena tabarteena aa iskugu geyno in arrintaas ay ay fejignaan fiican ka sameeyaan marka loo eego arrintan cudurka covid sagaal iyo toban ama coronavirus waa mid saameysay adduunkao dhan oo soomaaliya qeyb ay ka tahay oo meelo badan loogaga diyaar garoobayo kahortaga caabuqaasi waxaa la leeyahay waxaa jira dadka ganacsatada ah ee deegaanada kale ee dowlad goboleedyada oo xitaa hirshabelle ay ku jirto in si dadban arrinkan ay kaga faaideysanayaan oo dadka danyarta ah ama dadka kale shacabka ah ee aan awoodin in xoogaa waxyaabihii la iibinayay lagu qaaligaraynayo marka taasoo kale wasaaradaadu ma u kurgashay haddii ay u kurgashana maxay ka qabatay
waa mahadsan tahay waxyaabaha aan dadka kaga digeena inaan looga faaideysto duruufaha ayay qayb ka tahay dalkeenana sidaa ognahay aada iyo aada ayuu ugu liitaa qeybaha waxyigelinta waxyigelinta aan sameynayno laba midba midkood mid waa tan guud oo tan caafimaadka bulshada ah midda labaadna waxay tahay in ganacsatada laftirkooda aada ayna noqon dad maxaa la yidhaha naxariis laawayaal ah oo jaaniska bulshadan iyo rafaadkan haysta aynan ka faa'iideysan waa ognahay inay jiraan gabaabsi xagga cuntada ah oo dalka dib maadaama soomaaliya ay ku tiirsan tahay cuntada inta badan dibadda laga soo dhoofiyo inaan ku yar tahay aadana loo isticmaalo cuntada gudaha laga soo saaro taasna ay keeni karto bulshada ganacso inay u ganacsatadaan suuqyada kana iibsadaan waxyaabaha dibadda laga keeno taasoo hadda maakan a fiiris wadamada laga soo qaadi jiray qayb kaeed wadamada china in soomaaliya hadda ay ganacsigeeda ama dharka ha ahaato ama waxyaabaha kale qotal daruuriga ha ahaatee ay ay u maleyso mararka qaranay danis halkaas ay ka arkayaan laakiin ganacsatada soomaaliyeed waa ka kulana shir fiican ha ka yeelano shirarka a yeelan waxaa nooga soo baxay in ay bulshada duruufteeda aan laga faa'iidaysanin cudurkaan laga digtoonaado marka wasaarad ahaan innaga waxaa noo qorshaysay cid allaala cidii halistaas iyadoo ka faa'iidaysanayso ee isku daydo in bulshada ay ay maxaa la yidhaahdaa ay lacag fara badan saarato waxaan isku dayi doona annaga laftirkeena inaan arrimahaas aan hadayno qayb ka noqono inaan bulshada looga faa'iidaysan duruufahan cudurkan marka waxaan rabnaa aan ka waaninaynaa dadka haddii ay jiraan hadda ma ogi waa sax waxaa dhici karo in safarku uu dheeraado in habka loo keeni jiray ay kala fogaadaan dadka inay cabsi ka qabaan inay cuntada ka kala go-do laakiin ka wasaarad ahaan waxaan rabnaa inaan saxno bulshada hadda wax sicir barara ama suuqa maxaa la yirahda inuu xiran yahay inuu furan yahay ganacsigiina uu kala xiran yahay soomaaliya gudaheeda kama jirto ganacsigu isku furan yahay deegaanada laga keendisuudaa looga keenaa wax daabulka aadi u yimaadaan haba soo dahin waxaa rabnaa laakiin inay bulshada inay u fahmaan ganacsatada inaynan ahayn dadka faa'iideysi badan aada u sameeyo hadday jiraan dad arrimahaas oo ka faa'iideysanaya dhibaatadaas ka shaqeynaya ay jiraan wasaaraddeena waxay diyaar u tahay inaan sharciga la tiigsano oo aanan u dulqaadan doonin qeybna aanan ka noqon doonin bulshada in la dhibaateeyo aan isku dayi doonin dadka ganacsatada dhibaatada ka shaqeynaya hadiiba jirto inaan ka hortagno
wa gartay wasiir marka laga soo tago arrintan caabuqa covid sagaal iyo toban iyo digniinaha kale ee wasaaraddu ay bixinayso ma jiraan qorshe kale ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hirshabelle ay hiigsanayso ee ku aadan bal ganacsiga iyo waxyaabaha kale sida ay uwajahayso
way jiraan waxyaaba badan oo aan haminayno way jiraan hadda waxaa kuukaa waxyaabaha aan haminayno inaan samayno ganacsatadana ay qayb ka qaataan kor uqaadida ganacsatada yaryar shaqo abuur in looga sameeyo suuqyo ama dadka aanan camalka haysan ee dhalinyarada ah ee mujtamacina u badan inay shaqo abuur ka helaan in waxyaabaha dibadda nagala keena aan yarayno oo la badiyo waxyaabaha gudaha laga soo saarayo in dalka uu helo warshadeyn amba warshade yaryar ay ganacsatada brivatka ah maalgelinayaan ama ganacsatada dibadda ah oo dhan kale noogu imaanaya waxwada wadaagga dawladda iyo ganacsatada oo lahamiyadaas oo fara badan oo qorshaysan wasaaradda wayleeda waan u diyaarsan yihiin dadkii aqoonta iyo khibrada ulahayna waa kala tashanaa oo arrimahaas wax daal fiican wax nooga marayaan laakiin hadda adduunka dhanaa kala xiran oo waxaa yimid cudur adduunka oo dhan saameeyey ganacsigii saameeyey dhaqaalaha adduunka o dhan hoos u dhigay dhaqaalihii dalka burburiyey arrintaasa marka waxay caqabad ku noqon kartaa waxyaabihii hamiga aan lahayn inay hakiyaan taasaa marka waxaan rabnaa markii ay laga soo jeesto inaan qaybihii horumarka bulshada dhinaca ganacsiga inaan annaga laftirkeena aan intikaraanka iyaga aan gaarsiino bulshada soo socotaana ama dadka naga dambeeyana ay berito ku macaashaan waxa aan maanta aan ku dadaalayno dalkeen dhaqaalihiis sidii kor loogu qaadi lahay mar walba priority-ga ama hadafka koowaad oo noo yahay waxaan isku dayi doonaa inaan kala qayb qaadano wasaaradaha productionka dalka iyo waxyaha wax soo saarka dalka sida beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga iyo horumarinta kaloo ganacsi ee ah in tayo loo sameeyo waxyaabaa wadanka kasoo baxo value add lagu sameeyo warshadeyn la geeyo inaan ka shaqeyno dadka maxaa la yidhahdaa mujtamaceen dhaqaalihisiu kor ugu qaada marwalba muhiimay noo tahay ana ku haminaynaa rajo fiicaanana kalena taasaa marka waxayna gelinaysaa yidijiilo annagoo hadda jiilka hadda jira ah oo hamigeena uya wadankana kor ganacsigiisa kor loogu qaado taasna micno weyn ugu fadhido dalka oo dhan marka marka laga baxo dhibkan hadda adduunka o dhan saameeye waxaa isku dayi doonaa qaybo kamid waxyaabahaan hadda kusoo xusay iyo waxyaabo kaleeto bulshada xaggeeda naga jiro anaga laftirkeena aan ubaahanaa in lagu soo cesho gacanta dawladda sida adeegyada ay hadda bixiyaan dadka ganacsatada private sectorka marka ay kamid yihiin adeega caafimaadka waxbarashada iyo hadii alla ku ijmaayo iyo waxyaabaha kaleeta dawladda adeegyada ay bixiso marka kuwaasaan ka haminina iyo biyaha ay gacanta dawladda lagu soo celsho ee canshuurta dadka laga qaado ee unoqoto dadka wax loogu shaqeeyo haddii alla idmo hamigeena iyo hamiga maxaa la yidhaahdaa aan kaga fikirin horumarka dawladnimo halkaasuu ku saleysan yahay marka waxaan rabnaa inaan soo celino kaabayaashii dhaqaalaha gacanta dawladda lagu soo celiyo dadka bulshadii iyo iyo ganacsatada ay isfahmaan waxina ay noqdaan wax dadka ay wada leeyihiin ayna noqon dadka wax looga shaqaysto haddii alla idmo ugu dambeyntii wasiir deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle waagii bersamaadka ama dowladii dhexe ee milatarigeed ee burburtay waxa ay kamid ahaayeen deegaanada qeyb ka qaata wax soo saarka warshado ayay lahaayeen warshadahaas oo kale maxaa kaga qorsheysan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hirshabelle adigu wasiirku aad ka tahay in dib loo soo celiyo warshadaha dalkeena dhul weyn baxad balaaran u lahaa warshadahaas waxaan rabnaa inaan qeybna aan dhulka ay lahaayeen warshado yar aan gelino oy ganacsatadana ay maalgashtaan si loo soo celiyo wax soo saarkii ay qeyb kaga jirta dawladda dhexe ee burburtay haddana dawladda dhexe federaalka ah iyo kan heerey dawlad goboleed ee wada shaqeynta qaabka aan wada shaqeyna ay noqoto mid laga wada shaqeeyo horumarka way jiraan warshad weyn oo hadda burbursan laakiin aanan loo helin qalabkeedii iyo si ay ku shaqeyn lahayd waana warshadii balxan gaaris badan loogu faa'iideysan karo dhinaca dharka maadaama dharka dibadda noogu imaado gudaha looga soo saari karo arrintaasna waa wax fiican marka waxaan ku talinaynaa in dadka maalgashtayaasha dalka inay maalgeliyaan warshadaha dalka ay leeyihiin waa sax hadda muqdisho warshado badana ku yaalo oo wax laga soo saaro kuwaas iyo kuwo kale taarna inaan ta keenno anaga laftirkeena aan ganacsada ku dhiirigelin gaanishan usira inay maalgashtaan deegaankoosi wax soo saarka gudaha oo kor loogu qaado arrimahaasa marka waxay noo saamisi doonaan haddii alla idmaayo dhaqaalaha inuu kor u kaco marka waxaan ka shaqeynaynaa inaan dadka ganacsatada ah ay yihiin dadka dawladda ay ku dhaqaaqdo oo wax soo saarka dalka qayb ka qaato bulshadana horumarinteeda qayb ka qaato ay dawladdii ganacsatadana iskala fahmaan haddii alla yihahdo